maanta waxaan la fadhiisanay wasiirka amniga fred matiangi annagoo badan oo ragaaris ah marka shir aad u fiican mise wadahadal aad u fiican buu ahaa waxaana ka hadlaynay danta maaragtay ummadda ragaarsa county weliba khaasan dadka maaragtay gabaanaha ka maqan yihiin oo farada qaxootiga galeen marka ti ayaanu soo dhaweeyey annagana u sheegnay maadaama lasoo dhameeyey vetinkii qolooyinka registration ay tegeen garissa county dhowr meel oo dadka lasoo caddeeyey wixii degaan ahaa iyo waxaan degaanahayn hata waxaa jirta dad badan hore soomaali ahaa oo kibaandho qaatay oo kibaandhaha iska celiyey marka arrintaas waa arrin aad u fiican oo muhiim ah weliba hadda wakti lagu jiro doorashada marka waxaan rabnaa amse ka codsanay asaga si u dhaqsaa badan dadkii baandhaha in la siiyo naga ballan qaaday abaar xun baa jirta nineteen ninety two amse nineteen ninety waagii xerooyin qaxootiga la sameynayey dadka meesha way iska galeen faraha galeen farahooda baa la geliyey marka waxay noqonaysaa qofkii asagoo kenyaan ah inay ku adkaato maaragtay inuu maaragtay sharci u qaato mise kibaando u qaato marka saas awgeed saa ogsantahay cabaar baan daba soconay waa kii markaasaan imaadnay aan loosh garaynay kadib waa kii maaragtay qaxootiga ay tegeen qolooyinka ka socda maaragtay kibaandaha waa dadkii faraha laga qaaday interview vetting lagu sameeyey marka arrinta waa daahday madaxweynehana umaadsan yahay asaga naga ballan qaaday inuu sameeyo arrinta ayada ballantiina wuu kasoo baxay marka waxaan dareenay waxoogaa dah inuu ka jiro xagga maaragtay wasaaradda amniga marka matiangi maadaama wasiirka yahay waa la fadhiisanay shalay wuu naga ballan qaaday si u dhaqsaa badan in maaragtay arrintan la dhameynayo marka saa ogsantahay aniga waxaa iga saaray mas-uul fafi dad badanoo fafi oo reer fafi ah ayaa farahooda galeen qaxootiga hata waxaan garanaya macalimiin qaarkooda oo maaragtay macalimiin bramary ah mise macalimiin dugsari ah oo farahooda ku jiraan qaxootiga hata maaragtay ku adkaatay macal safarkii macal waxbarashadoodii arday badan oo maaragtay jaamacad aadi laheyd oo idan maaragtay faraha meesha kaga xayar marka waa waajib naga saaran dadka waan u baahannahay sharciga inay qaataan si maaragtay isku diiwaangeliyaan oo doorashada u qaataan marka arrinta aad buu soo dhawey matiangi wuxuuna naga ballan qaaday jawar abdullaahi may dhihin inuu imaan doono gaarisa laba maalmood uu joogi doono uuna ku wareegi doono gaarisa county si maaragtay loo siiyo sharcigaas dadka ayaga ah waxaa kaloo ka codsanay maaragtay waxaa jiraan subcounty fara badan oo gaarisa county ah oo la gaazad gareeyey oo laakiin weli la dhaqangelinin marka kuwaasna isay u dhaqsaa badan in disiya la geeyo iyo ospidiya si maaragtay loogu dhaweeyo dadka maaragtay securitiga amase dowladda marka arrintan aad buu soo dhaweeyey annagana waxaan dhahnay waan kula shaqaynaynaa maadaama aan la shaqeyno madaxweynaha uhuru kenyatta